asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah xulka qaranka toddobiy damajirada soomaaliya oo maanta markaas lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay soo dhoweyntii xulka qaranka toddobiy tobanjirada soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdu hogaaminayeen waxa ay gaareen magaalada jigjiga halkaasuu kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowla deegaanka gudoomiyaha golaha waa markaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose wafdu hogaaminaya oo gaaray deegaanka janaal ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha koonfur galbeed oo qasriga madaxtooyada baydhabo ku qaabilay wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo isna taarikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha tobanaad laba kun labaiy labaatan kusoo dhawaada warkii ofistan ah xulka qaranka toddobiiy toban sana jirada soomaaliya oo kusoo guuleystay koobka barigae bartamaha africa ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey muqdisho munaasabad markaasi lagu dhigay ama loogu dhigayba villa soomaaliya waryahayaa ciyaaraha cali aadan ayaa ka warmaya
ciyaartooyda xulka qaranka toddobiy tobanjirada soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha oo ay ku jiraan xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta ka soo degay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho xiddigaha xulka qaranka toddobiy tobanjirada soomaaliya oo kusoo guulaystay taariikh weynna kasoo hooyey tartanka bariga ee bartamaha afrika ayaa waxaa garoonka aadan cadde kusoo dhaweeyey ayagoo koobkooda wata gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo yuusuf xuseen jimcaale xildhibaano mas-uuliyiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan intaas kadib xulka qaranka toddobiy tobanjirada soomaaliya ayaa loo sii gelbiyey madaxtooyada qaranka halkaasoo soo dhoweyn diiran oo ugu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana waddooyinka magaalada muqdisho lagu arkayey dadyo fara badan oo qoraxda u taagnaa soo dhoweynta ciyaartooyda xulka qaranka toddobiy tobanjirada soomaaliya kulankan soo dhoweynta xidigaha xulka qaranka loogu sameeyey villa soomaaliya ayaa waxaa bilado kala duwan uu ku guddoonsiiyey madaxweynaha gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cali cabdi maxamed cali shiine macalinka iyo ciyaartooyda guushan u keenay qaranka soomaaliyeed macalinka xulka qaranka toddobiitanjirada soomaaliya macalin nuur maxamed amiin ayaa ka warbixiyey guushan xulka qaranka ay soo gaareen soddon malyan iyo ka badan oo soomaali ah ayaa adeeg noola xir saaray dhallinyaroy waa inaan u adeegnaa isduu ilaaraal ka noqdo adeegaas oo ah tartankaas aan aadayno inaan ku soo guulaysano alxamdulilaah ilaahayn hadafkeenni waana aqbalay waana kana hadda alxamdulilah maantaan meesha ugu joognaa waxaa kaloo hambaliya ah taariikh kale oo labaad oo tartan sakaafa ah oo world cup mani kaaf loogu gudbaayo fainalka intaanan dheelin ayaanba u sii gudubna annaga iyo south sudan insha allah kaasna waa taariikhiya asagana weli soomaaliya si ka qaybgelin ilaah idinkiis abril ayuu dhacayaa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo iyo mahadcelin u soo jeediyey xidhiirka soomaaliyeed ee kubadda cagta macalinka iyo ciyaartooydan guusha weyn soo hooyey shaqada dhallinyaradan ay soo qabteen oo magaca soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celintaa soomaaliya lagu soo celinaayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaqa ugu lahayd waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhallinyaradan madaxdii hogaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiinkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee maxaskaashi ah uga soo shaqeeyey ee maanta meesha aan taagannahay hawshaa soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin cali aadan axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
waryahayga arrimaha cayaaraha ala aadan axmed aad uu mahadsan yahay markaana haddii aan eegno wasaaraha soomaaliya iyo wafdiga hogaaminayana waxay gaareen magaalada jigjiga ee duuldeegaanka soomaalida halkaasina waxaa kusoo dhaweeyay madaxweynaha duuldeegaankaas mustafa cagjara mahad nuure axmed ayaa ka waramaya
ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaa si diiran lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha garaad wilwaal ee magaalada jigjiga soo dhoweeyey madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida mustafi maxamuud cumar mas-uuliyiin ka tirsan dowladeegaanka iyo dadweyne aada u fara badan mustafi maxamuud cumar madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida ayaa ugu horeyntii goobta soo dhoweynta ka hadlay
wilwaal iyo magaalada jijiga iyo deegaanka soomaalida aan ku soo dhoweyno wafdigu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdibare oo booqasho rasmiya ku yimid dalka etoobiya go'aansadayna inuu ay muhiim tahay mar haddii uu etoobiya yimid in deegaankii soomaalida oo si gaara aynu maaragtay wax isugu siinahay inuu yimaado go'aansaday aadna ugu mahadsan go'aankaas inaan ku soo dhoweyno magaalada jijiga ra-iisul wasaare soo dhowow adiga iyo wafdiga kula socda intiinaba waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaan rajaynaynaa inta aad joogtaan inaad maaragtay wax badan ka fahmi doontaan xaaladda nololeed ee deegaanka iyo iyo dalka etoobiya guud ahaan iskaashigii inoo bilowday ee dhanka la dagaalanka argagixisada inaan sii xoojinno kuna darno isdhexgal bulsho iyo mid dhaqaale innagoo oo ka faa'iidaysanayna barnaamijkan guuda regional integrationka loogu talagalay in bulshooyinkan dib u dhacay ee dalalkan jaarka geeska afrika ay ka faa'iidaystaan
dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kaga mahad celiyey madaxweynaha dowladeegaanka iyo dhammaanba mas-uuliyiinta iyo shacabka dowladeegaanka soomaalida soo dhoweynta diiran isaga iyo wafdigiisa ay ku sameeyeen maanta magaalada jigjiga wuxuuna sheegay in socdaalkiisa uu quseeyo arrimo dhowra madaxweyne waan ku mahad celinaynaa runtii soo dhoweynta adiga iyo xukuumadda iyo shacabka reer jigjiga runtii waa ku mahadsantihiin soo dhoweynta qiimaha badan ead noo samayseen annana waan ku farxsannahay runtii inaan idiin imaadno sidaad sheegtay waxaa naga dhexeeyaa runtii cilaaqaad aad iyo aad u wanaagsan innaga soomaaliya iyo dowladda etoobiya guud ahaan gaar ahaanna dee deegaanka ee soomaalida oo aan xuduud dheer runtii soomaaliya ay leeyihiin waa ku farxsannahay inaan isu imaadno insha allah waxaan xoojin doonnaa waan ka wada hadli doonnaa dee danaha waaweyn ee naga dhexeeya oo ay kow ka tahay la dagaalanka kooxaha dhibka badan oo runtii soomaaliyana ragaadiyey idinkana aad nala aragteen runtii dhibkaada waayo dhoweyd waxaan rajaynaynaa insha allah annagu aanu dagaal adag oo aad u adag baan kula jirnaa waxaan rajaynaynaa in aan iska kaashan doonno haddii la idhaahdo dagaalkaas sidii inta kalena insha allah waxaan sii xoojin doonnaa iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo isdhexgalka iyo dadka walaalaha ah ee isu socodkooda insha allah in la sahlo waan runtii mar kale waan idinka mahad celinaynaa waan arkaynaa insha allah dadka iyo dowladdaba haddii la idhaahdo waxaan rajaynayaa in aan ka faa'iidno socodkan iyo booqashadan aniga iyo wafdigaygu runtii soomaaliyana iyo deegaankaba iyo guud ahaan rijinkana ay wax fiican kusoo kordhin doonto dhinaca gaar ahaan amniga runtii oo ah meelaha ugu daran marka aad iyo aadaad madaxweyne u mahadsan tahay runtii waana kaaga mahad celinaya soo dhoweynta mar kale shacabka iyo dowladdana waan u mahad celinaya
dhinaca kalena haddii aan eegno wafdu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay maanta gaareen deegaanka janaale ee gobolkaasi ibraahim axmed mayo ayaa faahfaahinaya wafdigan uu hogaaminayey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo ay qayb ka ahaayeen guddoomiyaha maamulka magaalada marka xildhibaan xuseen ali xaaji ayaa maanta gaaray deegaankan janaale oo dhaca furimaha dagaalka ee gobolkan shabeellada hoose kana mid ah deegaanada waaweyn ee laga xukumo magaalada marka waxaana deegaankan ku soo dhoweeyey saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaankan iyo maamulka deegaanka janaale ugu horreynna waxaa goobta ka hadlay wafdiganna deegaanka ku soo dhoweeyey guddoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur alcadaala dhammaantiina waxaa idin leeyahay guddoomiya kusoo dhowaada janaale run ahaantii aadayna farxad gelinaysaa in gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ibraahim aadan najax iyo xildhibaanku iyo tiimkiisa isla socdaan inay maanta noo imaadaan sharaf weynay noo tahay farxaday noo tahay runtii bulshada mar walba waxay u taagan yihiin gudoomiye dowladnimada inay kor u qaadaan wax badanna waa ka qabatay runtii deegaanka janaale waxyaabay a u qabatay wax lasoo koobi kara maahan kun iyo kow jeer mar walba waa kaaga mahad celinaynaa runtii haddaadan aday ahaan lahayn janaale intaan ma u qabsami lahayn xaruntan hadda aa u jeedid iyo waxyaabihii kale aa qabatay iyo waddadii hadda aad soo marteen oo nabadda aa soo marteen waxyaabihii laga shaqeeyey waay wax uu guddoomiyey najax uu ka soo shaqeeyey waay sidoo kale waxaa dhankiisa goobtan soo dhoweynta ka hadlay gudoomiyaha maamulka magaalada marka cismaan muuse maxamed waddadan insha allah wax badan aan qabahaynaa gudoomiyaha iyo taliska ciidanka xoog dal soomaaliyeedna waa ku wada hadli doonaa see loo fur lahaa baartu soo geli lahayd waxaa kalaa maanta waxaan lehay aad u xumahay in gudoomiye waaxeed gurigiisa la qarxiyo oo laba urur meeshan ay degan yihiin boolisin uu joogo amazon ay joogto taas insha allah waxaa iska dhehaynaa saraakiisha laamaha amniga insha allah wax badan isfaraynaa hadduu ilaah yidhaah waan isbarahaynaa waan isla joognaa haweene qaar intaa usoo jiifa doona hadduu ilaah yidhaah ciidankana waa la howlgeli doona hadduu ilaah yidhaah waan idin imaan doona hadduu ilaah yidhaah wax badan ayay ka dhegeysan doonaa sidoo kale xildhibaan xuseen ali xaaji oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa saraakiisha laamaha amniga deegaankan iyo maamulka deegaankaba ugu mahad celiyey soo dhoweynta mar annaga inaan shahiidna diyaar muunaa horta annaga inaan shahiidnaa nagala rabo wax probleemka taagan mal qof walba waa dhimanaa annaga aniga xildhibaanka idinka idin mitilaaya horta idinkaa idin mitilaa deegaankiina waxaa diyaar u nahay mar walba idinka inaan idinla dhimano oo idinla shaqaynaa diyaar u nahay xildhibaanada markii la fasaxo baarlamaanka way kala tagaan meelahaasay kala aadaan annaga laakiin waxaas waxaa ka doorbidna xaaladdiina inaa ogaanaa waxaas waxaa ka doorbidna xaaladdiina inaa ogaano idinka inaa idinla joognaa taasaa aa go'aansana macnaha walaalayaalow wax nagala rabaa waxay tahay inaa gacmaha isqabsanaa nagala rabaa deegaankan jinaale soomaaliya o dhanaa laga biili jiri maanta iyadaa baahayso xaqiiq waay baahayaa ka jirta mooskan beerahan hadda maanta asoo aragna qof tegi kara male kulli waa la baqaa maho maanta wixii ka dambeeya inaa baqna ma rabno annagana waa idin soo laabanaynaa dagaalaa la gelaa dhammaanteen haddii aad dhiman ilmaheena ku noolaanaya waxan ugu dambayn gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali rajax oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka janaale iyo maamulka deegaankaba u sheegay in ay u diyaargaroobaan dagaal ka bilaabanaya tuulooyinka hoos yimaada deegaankan dowladda laguu sheegayo shacabkood haddaan shacab lahaynin oo wax noo soo sheego ciidanka la shaqeey maamulka la shaqeey shabaab laskama dulqaadi karo haddii awal hore uu shaki idinkaga jiray culmaa'udiinkaa sheegay dowladdaa sheegtay waa la caddeeyey nimankan inay yihiin niman khawaariij ah cid walba oo soomaaliya oo muslin ah uusan ka badbaadi doonin way u kala horeeyaan uun dadka mooyee cid ay badbaadin doonaan ma jirto inaan iska qabanno diyaar muunna inaan iska qabanno diyaar muunna insha allahu tacaalaa maamulkeenna gobolka annagoo garab siinayna guddoomiyaha degmada marka iyo guddoomiyaha deegaanka iyo ciidamada amniga ah waxaan idin ballanqaadaynaa baahiyaha hadda aad sheegteen ee culayska ah ee idin haysta in wax laga qaban doono haddii allaydmo hadday ahaan lahayd dhinacii gargaarka oo runtii janaalaa gargaar u baahan waa wax annaga dhan dhib nugu ah laakiin asbaabta keenaysa waa adowgan diidan nolosha ummadda qofka haddii noloshaada mar kuugu imaado marka maxaa lagaa rabaaday waa wax dambaa kuu dhiman ma leh intaad ka dhimanaysa maa sugaya haddana ma fiirsanaysaa nimankan inaan iska dhicnaa la rabaa
ugu dambeyntiina madaxweynaha koonfur galbeed dacad daciis laftagreen ayaa qasriga madaxtooyada magaalada baydhabo ku qaabilay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac iyo taliyaha ciidanka xooga dalka genaraal odawa yuusuf raage oo safar shaqo markaasi baydhabo u jooga kulanka madaxweyne laftagreen wasiir gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xooga waxaa looga hadlayay xoojinta howlgallada lagula jiro al-shabaab iyo sidii markaasi loo sifeen lahaa ama looga saari lahaaba guud ahaanba deegaanada koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin guud ahaan warka habeenimo aad kala socoteen abdalasan akhyaartan dhegeysaa oo anag inta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel